أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آله وأصxaabiه أجمaعين أma bعd casharkeena caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sideetan iyo lixaad ee suurati ali cimraan ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi latublawunna lawallaahiye tublawunna waa la idin imtixaanayaa oo idin waa la idin imtixaanayaa fii amwaalikum maalyaalkiina dhexdeeda la idinku imtixaanayaa wa anfusikum nafihiina dhexdooda la idinku imtixaanayaa walatasmacunna walawallaahiya tasmacunna waad maqlaysaan oo maqlaysaan min aladiina kuwii xaggooda uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyey min qablikum idinka hortiin iyo wa min aladiina kuwii xaggooda ashrakuu shirkiga sameeyey xaggooda ayaad ka maqlaysaan oo adan dhib dhibka oo kahiiran aada u fara badan wain tasbiruu haddii aada sabartaan watattaquu aa ilaahay ka cabsataan faina dalika kaagaas sabarkaa iyo alla kacabsiga min casmi lumuuri umuuraha la gooyey ayuu ka mid yahay kaasi aayaddan sababu nusuulkeeda saddex yacnii riwaayo ayaa la wariyey riwaayada siyaaqana waafaqayso uguna xooga badan waxa ay tahay waxay kusoo degtay aayadda fii sha'ni abi bakrin iyo wa finxaas waana sida cikrimo uu ku fasiray wuxuu leeyahay arrinkii abu bakar markii finxaas alyahuudi uu ku yidhi war ilaa nebi moxamed waad og tahay kitaabkiinaad ka helaysaan rumeey maalkaagana ilaahay amaahi in ilaahay wax badan kaa siiyo waa kii yidhi ciddii cid wax amaahiso waa ka xoolo badan tahay kan amaahda dalbaayana faqiir ayuu weeyaan marka laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu in allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa waa tii markas aayadda ay soo degtay tanna aayadahaabay daba socotaa oo waxaa la leeyahay warkaas abubakar finxaas uu ka maqlay waa dhib weyn waaye waayo qofka mu'minka iyadoo alle la caynayo rasuulkii la caynayo oo diintii la duraayo dhib aad iyo aad u weyn oo dhibka maalkiisa iyo naftiisa dhib kaga daran ayaaba ka ayuu dareemayaa marka dhibkaa ayaa marka ahlu kitaabka xaggooda ka imaanayo ee marka yaa aayaddu ay ka waramaysaa gaar ahaanna caanba ha iska ahaato laakiin sababu nusuulka abubakar iyo finxaas wixii dhex maray ayay sheegaysaa sidaas waa la wariyey si kalena waxaa la wariyey oo alimaamu zuhri uu tilmaamay aayaddu waxay kusoo degtay buu leeyahay fii sha'ni kacbi bni اlashraf ninkii yahuudiga ahaa ninkaa marka dhib badan buu dadka ku haayey quraysh ayuu nebiga kusoo kici jiray sala allahu calayhi wasalama iyo asxaabta gabdhaha muslimaadka ah ayuu shicir iyo gabay ayuu ku cayi jiray oo jirkooda iyo uu tashbiib waxaa la yidhaahdo ama ghasalka ayuu ku samey jiray nin marka aada u dhib badan ayuu ahaayo maalkiisa iyo shicirkiisa iyo yacni carabkiisa iyo adinkiisa iyo maalkiisaba muslimiintuu ku dhibi jiray waa kii ilaa nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yihi man lii bibni اlashraf fainahu qad aada allaha warasuulah yaa igaga filan kacbu bnu lashraf allay rasuulou dhibay waa kii marka moxamed bnu maslama iyo koox oo wato ay ku baxeen oo ay soo dileen ninkaa aayadda marka ninkaana waa ka waramaysaana sidaana marka waa la tilmaamay aduu waxyaabahaas marka riwaayaadka sidaas oo kale abaa marka ku jiraan siyaaqana waxaa ku xoog badan midda hore waayo aayadihii hore abubakar iyo finxaas ayay ku saabsanaayeen hal marka iyada layskuma hayo oo tilmaantan alla uu tilmaamayo ahlu kitaab iyo mushrikiin uu ka tilmaamayo inay muslimiinta dhibaan wasfi caam ah waayo ahlu kitaab kasto iyo mushrik kastaba laga helayo laakiin sababtay ku timid un waayo waxa riwaayaadku ay ka waramayaan marka alla wuxuu yidhi latublawunna lawallaahi yatublawunna waa la idin imtixaanayaa oo la idin imtixaanayaa fii amwaalikum maalyaalkiina la idinku imtixaanayaa iyo wa anfusikum iyo nafihiina dhexdeeda ayaa la idinku imtixaanayaa oo maalkiina waa la idinku imtixaanayaa oo maalkiini waa la-anayaa dayb oo aafo iyo khasaaro iyo dhibaataa u imaaneyso wa anfusikum nafihiinana waa la ydinku imtixaanayaa oo bil amraadi baa laydinkugu imtixaanayaa jiro inay timaado ama bimasaa'ibi alaqaaribi waalcashaa'iri qaraabada iyo dadka yacni dadka dadkugu dhow in markaa la asiibo oo ay dhintaan yaa laydinku imtixaanayaa marka walatasmacunna walawallaahi yatasmacunna waad maqlaysaan oo maqlaysaan min aladiina kuwii xaggooda ayaad ka maqlaysaan uutulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa min aladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey labadaa qolo xaggooda waxaad ka maqlaysaan adan dhib ayaad ka maqlaysaan dhibka oo kahiiran aada u fara badan ayaad ka maqlaysaan sidee marka looga baxayaa wain tasbiruu haddaad sabartaan oo daacada ku sabartaan macsida ka sabartaan waxa idinku imaanaya qadaha iyo qadarkana aa ku sabartaan watattaquu aada alla ka dhowrsataan ood ilaahay ka cabsataan amarkiisa aada samaysaan wuxuu idinka reebayna aada ka hartaan fa ina daalika kaagaas oo sabarka iyo taqwada min casmil umuuri arrimaha kuwooda la gooyey waay oo la waajibiyey macnaha ay min macsuumaati lumuur waa masder marka casmigu ismu mafcuula laga laqbayn karaa min macsuumaati lumuur arrimaha la gooyey waay waxa haddii la gooyeyna maxaa laga wadaa waa wixii la waajibiyey ay mimaa casama allahu calayhi waa wuxuu alla korkiisa uu gooyey oo go-aan uu ka dhigay wa amarakum bihi ou idin faray jumladani marka waxay daliil u tahay jawaabu shardiga waxayna ka dhigan tahay wain tasbiruu watattaquu tanaaluu hawaaba ahlilcasmi macnaha saas oo kale waayo dadka ahlu casmiga oo go-aanka leh hawaabtiisaad gaar hawaabtooda ayaad gaaraysaan waayo haddaad sabartaan ood ilaahay ka cabsataan marka jumladan marka ismiyadaa waxay ku tusaysaa iyadaa jawaabu shardi ah laakiin daliilayba jawaabu shardiga u tahayo haddaad sabar iyo alla kacabsi la timaadaan dadka ahlu casmigaa ayaad gaaraysaan ajarkooda ayb aayaddana marka ujeedku waxay tahay dhibkii uxud ku gaaray iyo waxa gaalada ka gaaraya marnaba inaynan aynan u niyad jebin ayaa sidaa loogu sheegayaa marka dhib aad filanaysaan waaye dhibka haddaad filanaysaanna waa u adkaysan kartaan alla ka cabsi ku qaabila iyo sabar ayb marka aayaddu yani asbaabta muslimiintu dhibaatada ku gaaraysana waa ka warantay cilaajkiina waa sheegtay oo cilaajkii markayna alla laga cabsado oo markaa sabar lagu dhaqmo sabar iyo alla kacabsi ayaa daawadii laga dhigay haddii maanta dhan marka dhibaatada laga sheekeeyo laakiin xalkeeda aan la haynin waa dhibaato haddii dhibaatada xalkeeda la og yahay iyo sababkeeda oo aan xalkii la qaadaninna hadda adaa isdilay markaas oo meesha isdhigay waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaas wadkuruu xusa id waqti xusa akhada allaahu alla uu qaaday mihaaqa aladiina kuwii ballantoodii dhaarta lagu adkeeyey uutuu kuwii la siiyey alkitaaba kitaabka maxay ahayd marka ballantaa latubayinunnahu lawallaahiye tubayinunna waad caddaynaysaan oo caddaynaysaan hu kitaabkaad caddaynaysaan linnaasi dadkii baad u caddaynaysaan walaa taktumuuna ma qarinaysaan hu kitaabkii ma qarinaysaan ha qarinina macnaha fanabaduu way tuureen hu kitaabkii bay tuureen waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaasheeday ka tuureen washtarow way iibsadeen bihi kitaabkii beddelkiisii waxay kusoo iibsadeen hamanan lacag lacagta oo qaliilan aada u yar fa bi-sa waxaa baas lahaaday maabaa baas lahaaday yashtaruuna ay iibsanayaan waxa ay soo iibsanayaan ayaa baas leh aayaddan marka qolada ay ka waramayso aladiina uut waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba saddex tafsiir ayaa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa aayaddu ay ka waramaysaa culamaa ulyahuud ayay gaar ku tahay ibnu cabaas baana marka sidaas qabo sida kutubu tafsiir ee ma'huurka ay soo guuriyeen tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay kullu man uutiya cilman biamri ddiin qof kasto oo diinta cilmi loo siiyey ayay aayaddu ka waramaysaa aladiina uutul kitaaba ninkii cilmi leh oo dhan ayaa loo jeedaa sidaana qataade ayaa aayadda ku fasiray weliba qataade aayadda markuu fasirayay wuxuu yidhi hada miihaaqun kan waa ballan akhadahu allahu calaa ahli lcilmi ilaahay uu ku qabtay ahlucilmiga faman calima shay-an qofkii wax ogaado falyucallimhu dadka ha baro wa iyaakum wa kitmaana alcilmi waxaan idinkaga digayaa cilmiga qarintiisa faina kitmaana alcilmi cilmiga qarintiisu halakatun waa baaba iyo halaag walaa yatakallafana rajulun nin younan isku kallifin maa laa cilma lahu bihi wuxuunan cilmi u lahaynna qofna yaanu isku kallifin waxaadan aqoonin iska daa fayakhruja min diini illaahi oo markaa ilaahay diinkiisii xaggiisii uu ka tago fayakuuna min almutakalifiin ou noqdo marka qof isku maqiiqayo wax aan loo dirin kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray mathalu cilmin cilmi tusaalihiis laa yuqaalu bihi aan la sheegaynin oon la dhehaynin ka mathali kanzin waa kayd oo kale laa yunfaqu minhu aan waxba laga bixinaynin waa kayd meel ku xirxiran oo waxba laga dhiibaynin wamathalu xikmatin laa tukhraju xikmad aan la bixinayninna waxay la mid tahay ka mathali sanamin qaa'imin sanam taagan laa ya'kulu walaa yashrab aan waxba cunaynin waxna cabaynin wa kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray duubaa licaalimin naatiqin laan jannaad waxaa iska leh nin caalima oo hadlaayo cilmigii sheegayo wa duubaa limustamicin waacin waxaa yacni laan jannaad ay u sugnaatay mid dhagaysanayo cilmiga oo weeleynayo oo cilmi xambaarayo haadaa rajulun calima cilman kani waa qof cilmi bartay facallamahu dadka baray wa badalahu bixiyey wa dacaa ilayhi dadka ugu yeeray iyo warajulun nin samica khayran khayr maqlay faxafidahu xifdiyey wa wacaahu waaleeyey waintafaca bihi ku intifaacsaday tafsiirkaas marka qataada aayadda marka caam waa caam yeelayaa waana sida loo badan yahay xooga badanna waayo mar haddii la yidhi waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba yahuudda haddii lagu fasirana yahuudda kuwii cilmiga lahaa oo ilaahay cilmiga siiyey waay marka muslimiinta kuwooda cilmiga lehna waa soo gelayaan tafsiirka saddexaadna ibnu cabaas baa isagana laga wariyaa wuxuu leeyahay nebiyadaa laga wadaa waid akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba nebiyadaa loo jeedaabay ayay leeyihiin marka fanabaduuhu waraa'a duhuurihimna wuxuu noqonaa marka war kale oo markay nebiyadii xaqi faafiyeen dadkii ka horjeeday ama dadkii munaafiqiinta ahaa ayagu waa tuureen kitaabkii inkastoo marka siyaaqu tafsiirkan dambe aada moodid inuunan ku xoog badnayn labada hore unbaa marka meesha soo geli karto kan dambe ayaana aada uxoog badan wadkuruu xusa id waqti akhada allaahu alla uu qaaday miihaaqa miihaaqa aladiina kuwii ballantoodii la adkeeyey uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ballantu marka maxay ahayd jumladaanaa fasiraysa latubayinunahu lawallaahi yatubayinunna waad caddaynaysaan oo caddaynaysaan hu damiirkan saddex meel baa loo celiyaa alkitaaba kitaabkaad caddaynaysaan lianna aqrabu madkuur isagaa aho alkitaaba uutulkitaaba latubayinunna waad caddaynaysaan hu nebi moxamed inkastoon la sheegin laakiin waa la fahmi karaayo yahuuddii culimmadooda waxaa la amray inay sha'niga nebiyullaahi moxamed aynan qarinin maadaama ayagu ay kitaab yaqaaneen oy haysteen waxaa kaloo loo celin karaa latubayinunna waad caddaynaysaan hu miithaaqii ballantaa la idinka qaaday baad caddaynaysaan saddexdaas ayaa damiirkanna loo celiyaa linnaasi dadkii baad u caddaynaysaan walaa taktumuunahu jumladan daahirkeeda waxaad moodaa annahu min jumlati lmuqsami calayhi waxa loo dhaartay inay ka mid tahay walaa taktumuunahuda daahirku waa sidaas maxaa lagu dhaartay inaynan waxba qarinin waawda marka ku jirto walaa taktumuunahuna waaw lcadfi waay sidaas marka waa macno oo marka maxay noqonaya latubayinunahu linnaasi haddana walaa taktumuunahu mana qarinaysaan waxaa kaloo waawga la yidhi waawulxaal ayaa laga dhigaya jumlada jumla xaaliya laga dhigayaa taqdiirkuna markaa wuxuu noqonayaa latubayinunna waad caddaynaysaan hu kitaabka linnaasi dadkaad u caddaynaysaan walxaal baad dadki u caddaynaysaan antum idinku laa taktumuunahu aydnan qarinaynin ilaa jumlada manfiyada oo sidan oo kale ah marka waawdeeda waawulxaal laga dhigaya mubtadaa lasoo qadarayaa wa antum laa taktumuunahu laakiin icraabka afsaxa ah icraabka hora waay in waawgu uu yahay waawulcadfi tubayinunadana inuu ku cadfan yaho waxa muqsamu calayhiga inuu yahay kan waxyaabaha marka lagu dhaaranayo waa inay caddeeyaan oo haddana aynan qarinin maxay sameeyeen marka fanabaduu way tuureen hu kitaabkii bay tuureen waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashi gadaashooday ka tuureen gadaalay ka tuureen marka maxaa laga wadaa ma aqri jirin miya maya yahuuddu waa akhri jireen kitaabkooda laakiin gadaalay ka tuureen macnaha waxay tahay waa mathalun maahmaah ama tusaale litadyiicihim inay dayaceen alqiyaama bilmiithaaqi inay ballanti u istaagaan iyo wa tarkihim ka tegistooda alcamala bihi inay kitaabka ku camal falaan yani gadaalay ka tuureen maku camal falinaa laga wadaa haddaad marka kitaabka akhriso oo laakiin aadan ku camal falin oodan aan loo xugun tegin kitaabka oo aan axkaamtii laga fiirinaynin caqiidadii laga fiirinaynin oo aan akhlaaqdii isaga laga fiirinaynin midna hogaamiyo isaga aan laga dhiganaynin kitaabka waa la tuuray marka gadaalaa laga tuuray keliya ma ahan kitaabka in la akriyo keliya kitaab kuma aha kuma ahan walidalika caamir bnu sharaaxiil ashacbi wuxuu yidhi inahum qad kaanuu yaqra'uunahu waa akri jireen way akri jireen inamaa nabaduu lcamala bihi inay ku camal falaanay tuureen amaa akrinta way akri jireen laakiin ku camal falkiisay tuureen nin walbaa marka kitaabka inuu ku camal falo meel ayuu un uga liitaa qof walbow marka isfiiri meesha kitaabka aadan uga camal falin ku dadaal inaad ku camal fasho hawadaada isku day inaad khilaafto adiga ha iska dhigin mid fiican boqolkiiba boqol dadka keyrkaa keliya mid xukumo ha iska dhigin adiga dib iskugu laabo faker kitaabkan ilaahay ma fahamtay ma baratay haddii aad fahamtay maxaad uga dhaqantaa ood uga camal fashaa fiiri mar walba nin dadow un keliya ha fiirinin naftaadaa kuu muhiimsan ayb waxaa laga yaabaa kan aada wax ka sheegaysid inuu kaa roon yahay oo diinkii isaga uu markaa baranaayo dadka inuu u sheegaayo intuu awoodo uu ku camal falaayo adiga kaa roon yahaa laga yaabaa meeshaad adiga iska dhigaysa nin uun markaa yacni diinta uun u taagan ayb hadalkan marka shacbi uu aayadda ku fasirayana xadiid baaba tilmaamayaba oo nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi mar mararka ka mida buu yihi hada awaanu yukhtalasu fiihi lcilm waqtigan waxaa weeyaan buu yihi waqti cilmiga la dafaayo oo dadka laga dhex bixinayo markaasuu ziyaad bnu labiid ayaa wuxuu yihi yaa rasuula allah sideebaa cilmiga nalooga qaadayaa waqad qara'naa kitaab allahi annagoo kitaabka alla akrinay wanuqri'uhu abnaa'anaa ilmaheenaan u aqrinaynaa iyaguna ilmahooday usii aqrinayaan sidee cilmigana looga qaadayaa markaasuu yidhi hakiladka ummuka yaa ziyaad ziyaadow hooyadaa ha ku weysee haa ulaa'i alyahuud waa kuwaanaa buu yidhi yahuud towreed bay akrinayaan guryahow u yaallaa way akrinayaan maxay u tartay marka mar haddaynan ku camal falin marka wuxuu leeyahay kutubta in la akriyo keliya maahan ujeedka loo soo dejiyey in la akriyo lagu tadaburo lagu camalfalaa loo soo dejiyey ayb maanta marka muslimiinta kitaabkii alle iyo iyaga waa la kala dhex galay waxaa lagu mashquuliyey marka waxyaabo bidcooyin ah oo wax ka soo gaarayo oo aan ahayn cadaab iyo dhibaato iyo been abuurad ilaahay lagu been abuuranayo iyo diinkiisa ayay acdaa'dii alle dadkii muslimiinta ku mashquulinayaan waxayna ka hortegayaanay ka mashquulinayaan kitaabkii ilaahay inuu isaga waxhago ayb washtarow way iibsadeen bihi bilkitaabi ama mithaa ballantiibay waxay ku gateen hamanan qiimi qaliilan hamanka oo qaliilan aada u yar si marka ri'aasadooda iyo ay daa'im u noqotoy madax u ahaadaanay u joogaan ilee dad baa fadwo weydiinayo kuwaa iyaga markaa yacnii na kala saar intay dhahaan xoogaa laaluush siinaayo kaas waaye marka washtarow bihi hamanan qaliilan fa bi-sa waxaa baas lahaaday maa ayaa baas lahaaday yashtaruuna ay iibsanayaan laa taxsaban marka aayaddan midda dambe waxaa loogu xijiyey ama calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay sow lama dhihin walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kahiiran aayaddii hore dhibay sheegtay aayaddanna maxaa ku jira rasuulka in la beeniyo fa ina takdiiba arasuuli min akbari aladaa lilmuslimiin dadka muslimiinta macnaha dhibka ay tabanayaan dhibka ugu daran ama ugu weyninka badan waxa uu yahay in rasuulkii ilaahay la beeniyo marka dhibaa lasoo sheegay dhibka kasii daran maal iyo naf waxay tahay rasuulkii ilaahayba in la beeniyo aayaddan marka dadkii rasuulka beeniyey iyay marka ka hadlaysaa calaaqada labada aayadood waa taas marka laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaazati min alcadaab laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin nebiyow aladiina kuwa yafraxuuna kufa yacni ku farxayo bimaa biladii kii atow atowhu ay la imaadeen wixii ay sameeyeen macnaha waxay la imaadeen waxay sameeyeen kufar kuwa ku farxayo wayuxibuuna jeclaanayo an yuxmaduu in la ammaano bimaa shay in lagu ammaano lam yafcaluu ay lam yafcaluuhu waxaynan samaynin in lagu ammaanana jecel falaa taxsabanahum ha u malaynin kuwaasi bimafaasatin meel lagu liibaanay kuwa ku sugan yani meel lagu liibaanay inay ku sugan yihiin ha u malaynin min alcadaabi cadaabka looga liibaanay xaggiisa ayb walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo aayaddan iyadana qolada ay ka waramaysa saddex tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay munaafiqiintay aayaddu ka waramaysaa ahlunifaaqa ayb waxay samey jireen nebigu markuu duulaan iyo dagaal uu aado waa ka hari jireen ayagoo nebiga diintiisaba aan rumaysnayn oo shir qoolayo markii uu soo laabto cudurdaar bay sheegan jireen waana dhaaro jireen nebigana cudurdaarkuu ka aqbali jiray daahirkoodaas sirtoodana ilaahayba u tala saara jiray markaasay waxay u maleeyaan marka waxay la imaadeen oo inay nebiga dagaalka ku garabkiisa ka baxaan waa ku faraxsan yihiin yacni waa shayga ay la imaadeen inay ku farxayaan waxa in lagu ammaano ay jecel yihiinna waa waa maxay cudurdaarka ay nebiga u sheegeen oo nebiguna ka aqbalay waa iskula fiican yihiin oo waxay leeyihiin dee nebigu mar haddaad cudurdaar u sheegteenoo ou idinka aqbalay de markaa yacni arrintaas marka in lagu ammaano dadkan dadkii ahlu cudurdaarka ahaay waaye oo cudurdaaray sheegteenoo nebiga waa u istikfaar dalbayoo sidaasay marka yacni in lagu ammaano ay rabaan tafsiirka marka abu saciidin alkhudri iyo ibnu zayd iyo ayaa aayadda ku fasiray marka tafsiirkaas waaye tafsiirka labaad aayadda qoladan ay ka waramayso wuxuu leeyahay waa culamaa ulyahuud waxay la imaadeen waa maxay waxay la imaanayaan qarinta ay qarinayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam tilmaamihiisa oo towreed ay ku arkeen in la ammaano oo la yidhaha nimankan culummo waayeena waa rabaan marka waxaynan samaynin in lagu faaniyo ama lagu ammaanay rabaan kaanuu yafraxuuna waxay ku waxaa kaloo la yidhi waxay ku farxi jireen dhuminta ay dadka dhuminayaan ilaa waxay la imaanayaan kaas waaye shayga ay jecel yihiin in lagu ammaanana waa maxay ahlu cilmi waaye in la dhaho waxay la imaanayaan waa inay dadka dhumiyaan oy diinta ka dhumiyaan in lagu ammaanana maxay rabaan ahlu cilmiyaa tihiin in la dhaho macnaha saddexaadna bimaa atow min tabdiilihim yacni kaas waa tafsiir ma og tahay tafsiir saddexaad ayaa wuxuu yahay kitaabka alle bedelidda ay bedelayaan ay la imaadeen kaasay ku faraxsan yihiin oo waa isla fiican yihiin dadka inay ammaanaan oy arrintaa ku ammaanaanna waa rabaan mujaahid baa marka sidaas wato ayb tafsiir kaloo afaraad wuxuu leehay qowm yuhuudda ka miduu nebigu su-aalay arrin waa ka qariyeen waana iskula fiican yihiin oo waa ku faraxsan yihiin qarintaa ay ka qarinayaan nebiga wax tafsiirkaa dambe marka ibnu cabaasaa ku fasiray bukhaari baana warinaya kaas ayb oo abuu xudayfa muusa bnu mascuud ayaa wuxuu yidhi akhbaranaa ibraahimu bnu tahmaan can simaaki bni xarbin can caطaa'i bni abi rabaax maya hahy waa xadiid calqamata bni waqaas anahu akhbarahu ana marwaan marwaan bnu اlxakam ayaa qaala libawaabihi waardiyihiisa wuxuu ku yidhi idhab yaa raafic raaficow bax ila bni cabaas aad radia allahu canhuma faqul lahu waxaa ku tiraahdaa lain kaana kulu mri'in farixa bima uutiya waaxaba an yuxmada bima lam yafcal mucadaban lanucadabana ajmacuun wuxuu yidhi haddii qof kasto oo ku farxo waxa uu la yimid ama la siiyey jecelna in lagu ammaano meeluunan gaarin wuxuunan gaarin in lagu ammaanana jecel haddii mid la cadaabayo uu yahay dadkao dhan waa la cadaabay waayo nin walba ammaan waa rabaa meeluusa gaarin in lagu ammaano waxa uu haystana waa ku faraxsan yihi markaas faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi maa lakum walihaadihi idinka iyo aayaddan maxaa iska kiin galay inamaa daca anabiyu sala allahu calayhi wasalama yahuuda nebigu yahuud ayuu u yeeray fasa'alahum can shayin wax ayuu su-aalay fakatamuuhu iyaahu waa ka qariyeen faakbaruuhu bigayrihi wixii uu su-aalay waxaan ahayn bay u sheegeen fa arowhu waxay tuseen an qad istuxmi waxay istuseen an qad istuxmiduu ilayhi ayb in markaa yacnii an qad istuxmiduu ilayhi in lagu ammaanay arrinkaa bimaa aqbaruuhu canhu waxay xaggiisa ka sheegeen fii maa sa'alahum wuxuu su-aalayna ku saabsan ayb wa farixuu bimaa atow waxay ku farxeen waxay sameeyeen oo min kitmaanihim qarintooda ah waxay sameeyeen oo qarintiina waa ku farxeen waxayna jeclaysteen in lagu ammaano xaaladoodaas markaasu aayadda wuxuu aqriyay ibnu cabaas midii ka horreysay waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutu lkitaaba ilaa aayaddan buu ku akriyay marayb tafsiiradaasaa marka aayaddan ku jiro laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin aladiina kuwa yafraxuuna ku farxayaan marka aladiina mafcuul awal waaye mafcuulkii labaadna muxuu noqonaa bimafaasatinta dambow falaa taxsabanahumna maxay noqonay towkiid ee iska noqonayn maadaama xoogaa jumladu dheeraatay baa haddana la soo celiyay towkiid ahaan laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin aladiina kuwa yafraxuuna ku faraxsan ku farxayaan bimaa biladii kii atow ay la imaadeen ay bimaa facaluuba atow waa la imaadeen waa sameeyeena laga wadaa bimaa atowhu biladii kii atow ay atowhu ay la imaadeen kuwa ku farxayaan waxay la imaadeenoo cilmiga in la qariyo ah wayuxibuuna haddana jecel an yuxmaduu in la ammaano bimaa shay lagu ammaano biladii kii lam yafcaluu ay lam yafcaluuhu aynan samaynin oo ahlu cilmi in la lagu tilmaamo yacni sidaa in lagu ammaano jecel kuwaa ha u malaynin bimafaasatin meel lagu nabadgalay oo min alcadaabi looga nabadgalay inay yihiin ha u malaynin kuwaan ayb marka bimafaazatin waa mafcalatun min faaza wahiya lilmakaani ha u malaynin marka kuwaa meel lagu nabadgalay cadaab looga nabadgalay inay ku sugan yihiin ha u qaadanin sidaas marka falaa taxsabanahum taas waa iska towkiid marka walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo walilaahi qiraa'o kalena dabcan waa jirtaa id aayadda ibnu kathiir iyo abu camar iyo shucba can caasim iyo iyaga ya- bay akriyeen oo marka yacnii meesha quraada kale ay taada akriyeen walilaahi mulku samaawaati waalardi walilaahi alla unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigeeda cirar yaalo maamulkiisa iyo waalardi dhulka maamulkiisa alla unbaa iskale wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka awoodo wa dhul iyo cir mulkigooda allah iskale allana waa midka awoodo wax kasto marka wax walbood samaynaysaan iyo si kastood yeelaysaan rabbi baa idinku tasarufaayo ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar aayaddan oo kale waa soo marnay marar badan ina fii khalqi الsamaawaati samaawaadka abuurkooda waalardi dhulka abuurkiisa waاkhtilaafi اlleyli habeenka iyo wالnahaari iyo maalinka isdhaafdhaafkooda la-aayaatin baa ku sugan aayado liulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ah yuu ugu sugan yahay aayaad aladiina kuwii ah ama aladiina ulul albaabka oo aladiina kuwa kuwii yadkuruuna xusayaan allaaha alle qiyaaman qaa'imiina xaalayyihiin iyagoo taagtaagan wa qucuudan wa qaacidiina xaalayyihiin iyagoo fadhiyo wa calaa junuubihim wamutajiciina xaalayyihiin kuwii jiifo calaa junuubihim dhinacyadooda u jiifo iyagoo sidaa kuwa alla xuso wayatafakkaruuna kuwa fakaraayo ulul albaabka waa kuwa fakaraayo fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkeeda ciraryaalo abuuristood kuwa fiirfiirinayo ku fakarayo waalardi dhulka abuuristiisa kuwa fiirfiirinayo ku fakarayo yaquuluuna xaal ay dhahayaan iyagoo dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa kan yacnii khalqigan ma aadan abuurin abuuristani baatilan dheeldheel ma aadan u abuurin ama baatilan bibailin baail uma aadan abuurin kuma aadan abuurin baail subxaanaka nasahnaan ayaa kuu sugnaataye waan ku hufaynaa ceeb iyo nuqsaan ayaan kaa hufaynaa faqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda naga kori ina fii khalqi samaawaati waalardi ciraryaalo iyo dhul abuurkiisa dhexdiisa wakhtilaafi leyli abeenka iyo wanahaari iyo maalinka isdhaafdhaafkooda oo maxay isku khilaafayaan mugdiga iyo iftiinka saacadahay isku khilaafayaanoo mar habeenkiibaa badanayo maalinkaa yaraanayo marna maalintiibaa badanayso habeenkaa yaraanayo isdhaafdhaafkaas habeenkii dayax ayaa la arkayaa iyo xidigo maalintiina qorax ayaa ayaa iftiimayso waxaas habeen iyo maalin isdhaafdhaafayaan ay iskhilkhilaafayaan la-aayaatin baa ku sugan liulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ah dadka caqliga leh aayaad iyo calaamaad ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto qudrada rabbi lagu gartaa ku sugan suuratu lbaqara waa kusoo marnay iyadoo kale ayb ulul albaabkii baa marka la fasirayaa aladiina kuwa marka aladiinada waxaa ku bannaan liulil albaabi in laga sifeeyo in laga bedelana waa bannaan tahay hum in la yidhaha aladiina kuwii waayana waa bannaan tahay aladiina kuwii ayay aayaad iyo calaamaad waxdaaniyada alla tuso kuwii bay u yihiin yadkuruuna allaha alla xusayaan qiyaaman qaa'imiina xaalayyihiin kuwii taagan iyagoo taagtaagan wa qucuudan iyagoo fadhiyo wa calaa junuubihim wa mutajiciina iyagoo jiifo calaa junuubihim u jiifo dhinacyadooda iyagoo u jiifana ilaahay xusayaan kuwaas wayatafakaruuna marka waxaa ku bannaan waawgu waawlcadaf in laga dhigo yadkuruunana lagu cadfo oo jumlada silada ah waxaa kaloo bannaan wayatafakaruuna jumla xaaliya in laga dhigo oo marka ay noqoto walxaal yatafakaruuna ay ay ku fakarayaan walxaal hum iyagu yatafakaruuna ay ku fakarayaan fii khalqi samaawaati markay ilaahay xusayaan xaala kownihim ay rabbi xusayaan waaba fakarayaanoo waxay ku fakarayaan dhul iyo cir abuurkooda meeshaan marka mas'alo aada muhim u ah ayaa laga qaadanayaa oo ah tafakurka in ilaahay lagu caabudo tafakur iyo feerfeerin cibaadadaas marka cibaado dadka in badan oo ka mida ama inteenna badan baan iska ilowsannahay waay waayo qofku nolosha inay u noqoto nolol ruutiini ah oo iska caadi ah oo iska socoto inay nolosha u noqoto lama rabo waa qaflu subaxdii waa soo kacaysaa qorshaad leedahay shaqadaadaad u kallahaysaa habeenkii gurigaad kusoo hoyanaysaa fasaxaagaad si ka si uga faa-iideysanaysaa sii soco soo soco nololaad nadaamsatay ood brogaraamsatay brogaraamkaas unbaad ku socotaa maalin iyo habeen noloshii marka tafkiir tafakur ma jiro fiirfiirin male keliya un qofku noloshiiba wuxuu ka dhintay uu ka dhigtay wax iska ruutiini ah buu noloshii ka yeeshay qofkaasi qaflaa haysato cibaado aada u weyn baa ka maqan oo ah cibaadatu tafakur tafakurku marka muxuu dhalinayaa wuxuu kugu dhalinayaa alla ka cabsi waxaa la rabaa marka mar allaale marka aada yani saacaadka qaarkood inaad inaad intaad maskaxda soo xaadiriso ood fiirfiiriso dhulkan cirkan aayadahan riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan nebigu markuu habeenkii soo kaco salaatuleylka cirkuu fiiri jiray iyo xidigaha aayadahan ayuu aqri jiray tafakurku waa lays amray awalam yatafakaruu fii anfusihim nafahooda miyaynan fiirinaynin awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati waalardi dhul iyo cir maamulkiisa miyaanay fiirfiirinaynin waa lays amray qul inamaa acidukum biwaaxidat an taquumuu lilahi mahnaa wafuraadaa uma tatafakaru waxaa kaloo lays qul induruu maadaa fi الsamaawaati wاlardi wmaa tugni اlaayaaت wاnnuduru can qowmi laa yu'minuun aayaadka dad aan rumaynaynin ee gaala ah waxay u tarayaan ma leh innaga marka waaa nebiga waxaa la amray dadka inuu amro inay fiirfiiriyaan maada fi samaawaati waalardi dhul iyo cir waxa ku sugan maahan marka inaad cirkaanna iskaga qaadato kii aan arki jiray waaye qorax waa arki jiray dayax waa arki jiray maxaa la fiirfiirina qofka inuu yidhaahdo sax maaha cirkan iyo dhulkan markaad tadabur u fiirisid weynaanta allah kaaga soo baxayso markaad cadamada alla aada qalbigaaga gelisana inaad ilaahay caasisaad ka xishoonaysaa nicmada ilaahay ku siiyey marka aada fiirfiiriso mashhadulxayaa xishood aa ka dhalanayo ilaahayna sidaanuu wax u maamulayaa awooddaanuu leeyahay nicmadi nicmuu ku siiyey adigana waa caasinaysaa war isku xishood xishoodkuna marka iimaankuu ka mid yahay waalxayaau shucbatun min aliimaan bal marka cibaadadaas hala feerfeeriyo waqtiyada qaarkood markaad kaligaad tahay tadabbur iyo tafakur la imaw abu dardaa iyo ibnu cabaas ayaa waxaa laga wariyey fikratu saacatin khayru min qiyaami leylatin habeen in salaatuleyl la tukado waxaa ka fiican saacad ood koonkan feerfeeriso adoo ku tadaburaayo saacad saa a yeesho adduunyadii marka malaaxidadii gaaladii nolosha caadi bay ka dhigteen iyagoo sidaas ku jiro oo noloshii u xusul duubayo ayay geb waa dhimanayaan falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bagtata faidaa hum mublisuun faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin iyagoo marka waxaa lasoo qabanayaa k yacnii nolosha intay ku qooqeen oy ku kibreen ayaa un adduunyadii laga dhex qabana waa laga siibayaa iyagoo aan ku talagelaynin markaasaad waxaad ka maqle afka gaaladaba waxaa ku badan ninkii hebel ahay maxaa ku dhacay geeri degdega u timid nacam sudden death ayay yidhaahdaan geeri kadis ah nacam wax kadisa ma jiraan nacam ilaahay waa u qorshaysnayd waa qoray waa ogaay adiga unbaa marka qaflo ayaa ku haysay markaasay kula noqotay wax kadis ah nacam marka intaan geeridu aynan ku kadinin inaad dadaashid geeridana qofka waa kadine saacaddana waa kadine bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastadiicuuna raddaha walaa hum yundaruun ayb labadaas marka intaynan imaanin tafakur qofku inuu la yimaado ayaa muhiim ah qaar waxay ku leeyihiin geeridan hebel waa kusoo degdegtay ku dhahayaan afartan jir konton jir mararka qaar lixdan jiray waxay leeyihiin geeri oo soo degdegtay waayay leeyihiin marka sidaas oo kale lama rabo kuwaan ayagana malaaxidada ah ee diin laawayaalka ah ayagana oo keliya un ilaah ma jiro diin ma jirto kuwa dhahayana in la iska ilaaliya adduunyada hadda kuwaas iyagii baaba hadda marka yacni waxay sameynayaan nadariyaad iyo balaayo iyo baadiyeyn iyo dadka ku wado dad iyagana waxaa jira uun iska muslimiina laakiin adduunye jacaylkii uu ka batay oo dadka un ku tirtirsiinayo adduunyo keliya un bis barayo oo aakhiradooda iyo aakhiro in loo camal fashaba caajis u arko kuwaas ayaguna waa jiraan iska ilaali ayaguna iyay ku duufsan wayatafakaruuna fakarayaan fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda ciraryaalo abuurkooda ku fakarayo walardi iyo dhulkii abuurkiisii yaquuluuna xaal ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa khalaqta ma abuurin haadaa kan baatilan ma aadan u abuurin ay bibaailin mansuub binasci lkhaafid baatilan waxaa kaloo la dhihi karaa xaal waa laga dhigi karaayo mafcuulkaa laga xaalaynayaa maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa kan aada abuurtay baatilan xaal uu yahay mid iska dheeldheel ah isagoo ah yani ma aadan abuurin waxaa kaloo bannaan baatilan in laga dhiga marka yacni baatilan liajli baatilin baatil darti ma aadan abuurin waxaa kaloo bannaan mafcuul labaad in laga dhigo oo khalaqtada looga dhigo jacalana macnaheeda la tadmiiniyo ama ama bimacnaa jacalo laga dhigo markaa macnuhu ou noqdo maa khalaqta ma aadan ka yeelin haadaa kan baatilan kama yeelin waay marka gaaladaa u fakeraan in dhulkan iyo cirkan iyo adduunkanba ilaahay inuunan wax wax macno leba inuunan u abuurin wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa baaطilaa dalika danu اladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min الnaar fii suurati sad subxaanaka ilaahu nuqsaan iyo ceeb ayaan kaa hufaynaa faqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaab cadaabkeeda naga kori markay ilaahay soo ammaaneen ayay kuwa ilaahay caynayo ee ilaahay nuqsaaminayo waxa ay rabbi ku nuqsaaminayaanay ka hufayaan alle tasbiix ayay marka la imaanayaan ayb tafakurkaana marka ilaahay way ku caabudayaan cabdullaahi bnu cawn ibni ardabaan isagana waxaa laga wariyay alfikratu tudhibu lgafla inaad fiirfiiriso oo aad tafakur la timaado gaflada ayay kaa tegsiinaysaa wa tuxdisu lilqalbi alkhashya qalbigana alla kacabsi bay u keenaysaa ugu yaraan saacad samayso aada fakertid ood koonkan iyo adiga naftaada sida laguu abuuray iyo meeshaa u socoto iyo dhimashadii iyo waqti aan uga fakarna inaan samaysano wa haddii kale geeridaasi kadiisa noogu imaanayso rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innaka adiga man qofkii ama axadkii tudkhil aada gelisid man qofkii tudkhil aada gelisid annaara naarta aada gelisid faqad xaqiiqe ah akhsayta waad hoojisay hu kaasi mankaas wamaa lildaalimiina daalimiinta uma sugnaanin gaalada min ansaarin kuwo u heeliyo marka rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow inaka adiga man axadkii tudkhil aada geliso an naara aada gelisid jawaabtii faqad akhsaytahu waayo kaas waa hoojisay ayb marka faqad akhzayta hudan mankan yaa laga wadaa laba tafsiiro uu ibnu jariir sheegay tafsiir wuxuu leeyahay man tudkhili nnaara qofkaad naar gelisid ilaahow min cibaadika addoommadaada ka mid ah fatukhlidhu oo aada naarta ku waariso fiihaa dhexdeeda aada ku waariso faqad akhzaytahu midkaa waa dullaysay ayb walaa yuqzaa mu'minun mu'min lama hooji alla ma duleynaayo masiiruhu ila aljannati jannada unbuu ku danbaynayaa wain cudiba binnaari bacda alcadaab inkastoo haddii la cadaabo xataa naarta lagu cadaabo bacda alcadaab haddana uun mid nin dulloobay ma noqonayo janno unbuu ku danbaynayaa mu'minka tafsiirkaa marka faqad akhsaytahu mankaasi maxaa laga dhigay gaalki ilaahow qofka aada naar gelisood ku waarisa kaas waa dullaysay oo waa hoojisay allan ka magan galnay wamaa lildaalimiina min ansaar baana waxay ku tusaysaa siyaaqaas dambe ayaa wuxuu ku tusayaa in gaalada loo jeedo waayo ayaga ayaan loo gargaaraynin waayo qofka muuminkee naarta galo shafaaca haleelaysa soo maaha tafsiir marka sidaas waay tafsiirka kale jaabir iyaa laga wariyey wuxuu leeyahay qofkiiba aada naar geliso ama ha ku waaro ama yownan ku waarin ilaahu kaas waa hoojisay ninkii xataa naarta waqti un la geliyo waa la hoojiyey ile naar meel xun waaye labadaa tafsiir ibnu jariir isaga wuxuu doortay kaas hore kan dambeu doortay qariinada marka la fiiriyana kan horaa xoog leh raba marka wamaa lidaalimiinadaa sida badan yani daalimiintu wax u gargaaraya male haddii la yidhi min ansaarin ansaarina ay nakiro tahay midna ay ka hormartay siyaaq nafiina oy ku jirto cumuuma ay keeni wax u gargaaraya male kan aan loo gargaarayninna waa gaalka xoogaa marka siyaaqa saas ayaa tafsiirka hore ugu xoog badan yahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inanaa annaga samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan ku dhawaaqayo kaas oo yunaadii dhawaaqayo liliimaani iimaan intii ka ah u dhawaaqayo yani liliimaani iimaan ay ilal iimaani iimaanka xaggiisa u dhawaaqayaayo dadka ugu yeerayaa ama liliimaani liajlil iimaani iimaanka dartiis mid u dhawaaqayaan maqalnay wuxuu ku dhawaaqayaa marka an aaminuu ey aaminuu anta tafsiiriyo waay ey aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya faaamanaa waan rumaynay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow faqfir dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf wakafir astur cannaa annaga xaggeenna ka astur sayi-aatinaa xumaanyaalkeenna watawafanaa ilaahu na oofso maca alabraari baariyaalka la jirkooda macooda rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow waaatinaa nasii maa kiina sii wacadtanaa aada noo yaboohday calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusushaada carabkooda aada noogu yaboohday carabyadooda walaa tukhsinaa ilaahu hana hoojinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha innaka adiga laa tukhlifu ma ka baxaysid oo kama baxdid almiicaada ballamada ballamada ilaahu adiga ma guubiyeeshid rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inanaa samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan ku dhawaaqaya waa rusushii kaas oo yunaadii dhawaaqayo liliimaani iimaanka dartiis u dhawaaqayo oo yacnii rasuulku muxuu u dhawaaqayaa oo dacwadiisu ku salaysan tahay iimaan dartiis in alla alle iyo la rumeeyo wixii kale in la rumeeyo ay waajibka ahayd marka liliimaani liajli liimaani laamka in tacliil laga dhigo waa bannaan tahay laamka in tabliiq kii yacnii waa in laga dhigana waa bannaan tahay wax lagu gaarayay oo bimacnaa ilaa oo kale la iyo isaga ay isla mid ka ahaayeen yunaadii liliimaani ay ila liimaani marka yadcuu ila liimaani iimaanka intii ka ow dadka ugu yeeraa waayo markaasna ayb labadaa liliimaanida marka laamka macnihiisa labadaas tafsiira ku jirto an aaminuu birabbikum ey aaminuu rumeeya anta tafsiiriyo waaye waxayna dhacdaa badanaa wax marka macna alqowl leh oo alfaadii qowlka aan ku jirin gadaashiisay timaadaa an aaminuu ey aaminuu marka nidaha yunaadidaasaa macna alqowl leh sow maaha xuruuftiisiina ma leh ey aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya sidaasuu dhahayaa marka faaamanaa waan rumaynaye rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena fakfir lanaa meeshaan marka macno weynaa ku jiro iimaankaa lagu tawasulaa u fiirso oo waxay leeyihiin ilaahu rasuulaa noo yimid wuxuu noola yimid inaan iimaan inaan rumayno rabbi inaan rumayno ilaahu waa rumaynay rumayntaa aan rumaynay darteed ilaahu noogu dembi dhaaf marka iimaanku maadaama uu ka mid yahay acmaasha qofka uu sameeyo aslul acmaalba uu yahay isaga marka waa loogu dhowaa karaa ilaahay waa lagu tawasuli karaayo ilaahu rumaynta aan ku rumeeyey darteed ilaahu ii dembi dhaaf waa la dhihi karaa fakfir ilaahu dhaaf lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dunuubteenna noo dhaaf wakafir ilaahu astur cannaa annaga xaggeenna ka astur sayi-aatinaa xumaanyaalkeenna ilaahu naga astur watawaffanaa na oofso maca alabraari baaryaalka macooda shanu lkhawaatiim ayaa welwel ku hayso waxay ku dhimanayaan marka waxay leeyihiin ilaahu adduunyadana nagu noolay iimaan dunuubteennood dhaafto markaan dhimanaynana ilaahu dadka wan wanaagsan macooda nala oof nala oofso waana midii nabiyullaahi yuusuf markii mulkigu u dhammaystirmay uu yihi tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin saxaratu fircawn markay ilaahay rumeeyeenna waa kuwuu yidhi ayagana watawafanaa muslimiin ilaahuna oofso annagoo muslimiina marka in islaamnimada lagu dhintaa aada marka welwel ugu hayso waana arrin marka shani aada looga welwelo waayo ayb waayo adduunyadan intaad joogaysidba waa wax iska yar waay waxaana laga yaabaa intii badnaydba hadda adduunyada inaan qaadanay ayaa laga yaabaa marka haddii adduunyada intii badnayd lasoo qaatay maxay ku fadhisaa qiimi marka waa adoo iriddan ka galay iridda kale ka baxay ayay ku fadhisaa waxa aada marka ku aakhiranaysood ku dhimanaysaa muhiima inaad marka ka fekerto rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeena waatinaa nasii maa kii nasii wacadtanaa aada noo ballan qaaday ilaahu nasii calaa rusulika rusushaada calaa alsinati rusulika rusushaada carabyadooda waxaad ilaahu noogu ba noogu yaboohday ilaahu nasii haddii la ihaha marka su-aashoodu maxay tahay ilaahu waxaad noo ballan qaaday nasii waaba og yihiin inuu ilaahay siinayo qofka hadduu mu'min yahay wixii ilaahay ballan qaaday inuu bixinaayo uu fulinayo waa ogyahay soo maaha nasiidan marka maxay tahay jawaabtu marka waxay tahay haadaa qowlun kharaja makhraja almas'alati wa macnaahu alkhabaru su-aal ahaanuu usoo baxay laakiin khabaran macnaahu lkhabar oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa latu'tiinaa maa wacadtanaa waxaad noo yaboohday baad na siinaysaa ilaahu saasay ka dhigan tahay marka waa qowlun kharaja makhraja almas'ala wa qiila waxaa la yidhi calaa mas'alatihi baryadiisaasuu ku socdaa wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay an yajcalahum inuu ka dhigo miman aataahum maa wacadahum min alkaraamati laa anahum kanuu qad istaxaquu mansilata alkaraamati cinda allahi fii anfusihim ilaahu kara inaadna maamuustood janno nagu maamuusto annaga adiga kuguma lahayn arrintaas kuwa mutaystay oo aad waajib kugu lahaa ma aanan ahayne karaam yacni adiga deeqdaada umaad nagu siisay wey marka ilaahu sidaas naga yeel yay ka dhigan tahay marka innaka adiga walaa tuqsinaa hana hoojinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha innaka adiga laa tukhlifu ma guub yeelaysidoo ka bixi maysid almiicaada ballamada kama baxdin fastajaaba lahum rabbuhum fastajaaba waaba waa ajiibay lahum iyaga waxaa ajiibay rabbuhum rabbigood fastajaaba ay faajaaba lahum waxaa ajiibay rabbuhum rabbigood ayaa ajiibay annii biannii aniga sidaanuu ku ajiibay annii biannii aniga laa udiicu ma dayacayo camala caamilin ku shaqeeyey camalkiisa minkum xaal oo kaasoo minkum idinka idinka mida minkum idinka kaasoo minkum idinka idinka mida min dakarin lab xaalow ka ahaaday wa unhan dhadig xaalow kami ou ka ahaaday marka min dakarin iyo wa unhan waa xaalaynaynaa camala caamilin minkum caamilkii maadaama la sifeeyey macrifa usoo dhowaaday shibhi jumladan marka waa la yska xaaleynaa marka haddii la doonana min dakarin bayaaniya unbaa la ysaga daynayaayo min dakarin lab ah ow unhan ama dhadig ah bacdukum qaarkiin min bacdin buu ka ahaaday qaarka kale fi nnusrati waata'yiidi isku hiilinta isxoojinta qaarkiin qaarka kale haddaad mu'miniin tihiin qaarkiin qaarka kale ayuu ka ahaaday faaladiina kuwii haajaruu hijrooday oo ilaahay dartii usoo hijrooday wa ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahooda laga saaray wa uuduu la dhibay fii sabiilii aniga jidkayga lagu dhibay wa qaataluu dagaalameen waqutiluu la dilay la ukafiranna la wallaahi ukafiranna ka asture oo ka asture canhum iyaga xaggooda sayi-aatihim xumaanyaalkooda wala udkhilanahum geliye oo geliye jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaalo ay dureerayaan min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa hawaaban la uhiibanahum wallee hawaabiye oo hawaabiye hawaaban hawaabin hawaabiye ama hawaaban muhaaban xaal uu yahay ku lagu abaalmarinayo iyaga bihaa jannadaas marka jannaatinta waa laga xaalay karaa hawaaban masder oo caamil loo soo qadara waa laga dhigi karaa mafcuulu bihi baaba laga dhigi karaa mafcuul labaadoo yucdiihim wuxuu siinayaa alla hawaaban buu siinaa abaalmarin jannaatinta waa laga bedeli karaa wala udkhilanahum waxaan gelinayaa jannaatin jannooyin hawaaban baan gelinaa ilaa jannadii waaye abaalmarin waa jannadii intaba icraab waa ku banaan afartaas waj icraabtaba waa ku bannaan tahay abaalmarinta oo min cind illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay wallaahu alleh cindahu isaga agtiisa xusnu thawaabi abaalmarin wanaaggeeda ahaaday yacnii abaalmarin wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa ahaatay waa jannadii marka waxaa laysku abaalmarinayo aayaddan aayaddan marka bacdukum min bacdin unbaa tafsiir u baahan laba tafsiir baa ku jirta oo mid waa kaan marnay bacdukum ayuha lmu'minuuna min bacdin fi nusrati nusrada iyo wata-yiidi ayb oo dhammaantiin isku xugun baa tihiinoo dad mu'miniinoo istaageerayaa tihiin tafsiirka labaadna minta in tabciidiyo laga dhigo bacdukum qaarkiin min bacdin qaarka kaleu ka mid yahay in la yidhaaho oo macnaha marka mushtarikiina fi lasli asalkaad wadaagtaan kulligiin oo lab iyo dhadig ayaa iska ki mid walbaa iska kiin ayaa iska dhalay oo idinka idinka mida ama lab iyo dhadig kasta aadam iyo xawaa unbuu ka farcanmay wallaahu alle cindahu isaga agtiisa xusnu thawaabi abaalmarinta wanaaggeeda abaalmarin wanaagsan baa ilaahay agtiisa ahaatay haddaba laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad laa yaguranaka yownan ku kadinin taqalubu aladiina kuwii gedgadoonkooda kafaruu kufriyey fi lbilaadi ay ku gedgadoomayaane xagga iyo xaggaba uga soconayaan bilaadda mataacun dalika kaagaas adtaqalubu ee gedgadoonka ah mataacun weeyaan raaxo tamtiicun raaxayn raaxada oo qaliilun aada u yar uma markaa dabadeed ma'waahum meeshay u dulmayaan jahannamu jahannamo waaye wabiisa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa xun almaqsuusu bidami hiya waa jahanamada laakin aladiina laakiin lagu noqoyeyse aladiina kuwii itaqow cabsaday rabbahum rabbigood kuwa ka cabsaday lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa ku waarayo nusulan jacalahaa alla jannadaa wuxuu ka dhigay nusulan martiqaad iyo martisoor ayuu ka yeelay martisoorka oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday wamaa cinda allaahi wamaa waladii kii cinda allaahi ilaahay agtiisa ahaaday yaa khayrun khayr badan lil abraari u khayr badan kuwa baariyaalka ah aayadan marka laa yaqunaka ilaahay nebigiisa ayuu wuxuu ka reebayaa kuwan gaalada ama yahuud ha ahaadaan ama nasaaro ha ahaadaan ama mushrikiin ha ahaadaan korashada iyo sugashada uu u suganayo oo adduunyadii hadba ay ay dhulka ku damaashaadayaan oy jawiga ku damaashaadayaan oy baddi ku damaashaadayaan korkeeda arrintaa iyadaaba waxaa la leeyahay waxba yaynan ku kadinin ee rasuulka maba kedinaysee macrifo iyo cilmi iyo aqoon ayuu leeyahay heyrkiisaa loo jeedaa ayb marka arrintaa iyadaa yaynan ku kadinin waayo heyrkiis baa inuu ku dagman laga yaabaa walidaalika dad badan waaba ku dagmeenoo way ku sirmeen oo markay arkaan gaaladii u soconayaan iyo imkaaniyaadka ay haystaan dad waxaad arkay dhahaya muslimka iyo gaalada gaaladaa fiican horumaray gaareen gaalada ereygaas marka erey aada u xun waayo waayo erey qof uu ku gaaloobayo waayo muslin iyo gaal ilaahay ma simin inaad tiraa gaalkaaba fiican gaalnimadii inuu ku fiican yaha ka muuqato leanna laba tilmaamaad sheegtay adiga muslim islaam waayo tilmaan u ah gaalkiina kufrigaa tilmaan u ah haddii marka owsaaftoodii inaad kala fadisho waa khatar waxaa kaloo khatar kale ah adduunyada hadba sida loogu socdo oo loogu kala maal badan yahay oo loogu kala awood badan yahay in xaqa loogu kala dhow yahay haddaad u malaysana fikar xun waay haddii muslimkaani uu fiican yahay maxay gaaladan uga kormari waayeen haddaad tiraahdeen iyaduna waa si xun marka taasaa lagu diidayaa si kastoy dhulka ugu socsocdaan oo dhulka korkiisa ay ugu gadgadoomaan yaynan idinkadinin arrintaa waa un tamtiic iyo raaxayn aada u gaaban walidaalika adduunyada waxaad ku arkaysaan dad yacni awood badan gacanta ku haayay oo gaalo ah maamul soo maray hoggaan caalamka sanka u taagi jiray oo sanawaad fara badan iska xanuunsanaa oo uu ku dhacay markaa yacnii jiro ou la gara waayey wax uu yahay iyo ilmihiisu intay yihiin iyo inuu nool yahay iyo in kale iyo xataa waxba uusan kala garanaynin yaa ku dhacayo ninkii marka awoodda badnaayee wareegtada soo saari jiray ee ummad kharibi jiray oo yacnii aad isula weynaa alzimera isaga dhacaayo eber waxa marka inay mataacun qaliilun ay tahay shaki maa kaa gelayo marka maalan dadka yaqaanay hadda reegan oo kale yani wuxuu soo maray awood iyo yani baashaal iyo ciddou doonaba marka yani sidou rabo inuu ka yeelo markii dambena muddo dheer buu iska xanuunsanay xataa dhimashada yaa mararka qaar waxay noqonaysaa yacni wax lagu farxo qofkii inuu geeriyoodo ou dhinto dhibka uu ka geeriyoodo ayaaba waxaa kuwii la joogayna sidaasay ku farxayaan isagiina dee adduunyaba war maba u haayaba marka wixii uu soo maray mataacun qaliilun taas marka inaan lagu kadsoomin laa yaguranaka yaynan ku kadin yownan ku kadinin taqalubu ladiina kuwii gedgadoonkooda kafaruu kufriyey fi lbilaadi ay ku gedgadoomayaan bilaadda dhexdeeda yacni ayagoo yani mu'min ma jirada maaha inaan leeyahay mu'minkaba jirooyinka waa ku dhici karaan laakiin mu'minku dembi dhaafay u tahay dhib kuma aha kan laakiin shiddo i dhibay u tahay markuu dhintana cadaab kale u socdaa ayb mataacun dalika kaagaa adtaqalubu gadgadoonka ah dhulka lagu gadgadoomayo gaaladu ku gadgadoomayaan mataacun weeyaan tamtiicun raaxayn kaasoo qaliilun aada u yar uma markaa dabadeed ma'waahum halka ay u dunmayaan jahanamu jahanamo waayo wabiisa waxaa baas lahaaday almihaadu gobol laakin aladiina laakiin lagu noqoyay aladiina kuwii itaqow cabsaday rabbahum rabbigood ka cabsaday lahum kuwaa waxay leeyihiin jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo nusulan jacalaha allaahu alla wuxuu ka dhigay jannadii nusulan martisoor ama nusulan xaal ay martisoor tahay jannadaas martisoorka oo min cind illaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday wamaa waladii kii cind allaahi ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan lil abraari u khayr badan baa riyaalka waina min ahlilkitaabi waina min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii laman ayaa ka mid ah yu'minu rumaynayo billaahi alle iyo wamaa kii unsila la dejiyey ilaykum idinka xaggiina loo soo dejiyey wamaa iyo kii rumaynayo unsila la dejiyey ilayhim iyaga xaggooda khaashiciina xaal ay yihiin kuwii isu duleynayo oo u hoganayo kuwii hoganaya xaal ay yihiin oo khushuucayo lilaahi ilaahay u khushuucayo ama lilaahi ilaahay cibaadadiisa darteed u khushuucayo laa yashtaruuna ma iibsanayaan laa yashtaruuna xaalaynan iibsanaynin ama istinaaf ka dhigoo laa yashtaruuna ma iibsanayaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa hamanan ku iibsan maayaan haman hamanka oo qaliilan aada u yar yacnii kuwii hore ahlu kitaabkii waxaa la leeyahay kuwii noocii hore keliya ma aha oo alla uu yihi fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarow bihi hamanan qaliilan fa bi'sa maa yashtaruuna kuwii la yidhi keliya maahane kuwa fiican oo kitaabkooda raacay oo markay yacni nebigiina rumeeyey kitaabkoodii horena rumeeyey aayaadka alle aan ku iibsanaynin haman yacni qaliil ah aan ku iibsanaynin baa nimankaa ka mid ah sida cabdullaahi ibnu salaam iyo najaashi iyo kale ulaa-ika kuwaada lahum waxay leeyihiin ajruhum ajrigooda ayay leeyihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa in allaha alle sariiculxisaabi xisaabtiisa kuway degdegaysa yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow isbiruu sabra daacada alla ku sabra macaasida ka sabra qadaha iyo qadarkana ku sabra wasaabiruu sabartama oo cadowga la sabartama saabara marka la yidhaha labay ka guntan meeyo faacalow cadowgii marka la sabartama oo iyagoo baatil ku taaganba waa sabrayaan idinkana la sabartama jilibka u laaba wa raabituu heegan la gala oo la heegantama heegan la gala ribaadka marka waxaa la yidhaha qofka marka u xabisan yahay cibaado alle caam ahaan halkan waxaa kaloo laga wadaa gaar ahaan marka uu heegan ugu jiro ilaalinta xuduudda muslimiinta xuduuddiiba uu marka gaar ka hayaayo muslimiintii buu ilaalinayaa uu difaacayaa cadowgii ka ilaalinayaa ribaadkaas marka wuxuu yidhi rasuulka ribaatu yowmin wa leylatin khayru min addunyaa wamaa fiiha habeen iyo maalin oo heegan la gala adduuniya waxa ku dhex jira ka khayr badan waxaa kaloo ribaadku jihaadka xataa mararka qaar isagaa ka adag ka ajar badan sababtoo ah jihaadku dagaal waa fududahay in mar inta laysgalo fooda laysgeliyo la kala tago laakiin ninkan in la yidhaaha halkan taagnaaw cadowgan hor joog maslaxadaadii iyo ilmahaagii iyo xaaskaagii kasoo tag thaqrigan iyo dhufayskan muslimiinta ka difaac oo bilo iyo sanawaad meeshan fadhi nin uu nin ka tegayaa sameyn karo iimaan leh ayb walidaalika marka qacda hore in laysku dhufto oo la kala laabto nin walbaa dantiisa qabsado waa ka fududdahay taasaa fudud in ribaad lagu jiro ribaadku marka aada u adagyahay walidaalika muslimiinta berigii hore waa ku dadaali jireen inay dhufaysyada ilaaliyaan waxaa laga difaaci jiray meelo fog fog ayaa muslimiinta laga difaaci jiray siyarka ama taariikhda iyo waxay tilmaamayaan nimankan ruom oo tiro ahaan iyo awood ahaan badnaa waxaa laga a difaaca waxaa loogaga jiray yacni dhulkan turkiga iyo yaa laga yaa la yaa loogaga jiray difaacooda waqtigii macnaha yacni quruntii hore magaalooyinka qaar baaba waxay ku caam baxeenba dhufays inay inay yihiin sida magaalada darasuus la yidhaahdo kale darasuus turkigay ku taallaa xaaliyan magaaladii waxay ahayd marka aad uga tilmaanayd dhulkan galbeed marka la aado dhankan galbeed culimo badan ayaa isugu tegi jirtay oo goob xadiidka lagu akhriyay ahayd nin walbaa marka cilmina waa usoo doono jiray ilaa culimadaa meeshaas waxay ugu tegayaa yaa tegi jiray oo dhufays inay markaa ribaad ka galaan u tegi jiray cilmiga ku faafiyaan u tegi jiray sunnadana waa laga nooleey jiro bidcada waa laga ilaali jiray meelahaas waqtigii ugu dambeysayoo darasuus cagta laga leefay yaa qiso cajiib badan uu dhigayaa kitaabkan uu leeyahay kitaabkan taariikh xalab ka sheekeeyo ibnulcadiin kitaabkiisa wuxuu leeyahay meeshaa darasuus mimbarkeeda mimbar caan u ahaa markii lasoo aada loo soo taagdarri iyo dacfiga markuu soo galay ee ruom ay ku biyo keeneen muslimiinta ayaa dadkii meesha wafdi baa la diray culummo iyo dad wujahaa ka kooban dhanka masarna midaa loo diray midna dhanka ciraaq leanna meeshaasaa xoogaa muslimku ku xoog badnaa kii marka masar markii loo diray oo la yidhi war dhibkaanaana haystee meeshii darasuus difaac waxauba iska noqday nin uun kursigiisa fiirsanayo oo nimankaas ruom heshiisay la galeen waxay yidhaahdeen adiga dhulkaaga iyo territorygaaga waa ku dhaafaynaa kuguma haysano waa kuu daynaynaa mulkigaaga faraha naga qaadna darasuus ha soo aadin meeshaas aan dagaalka uga jirno nimankaas iyo annaga neesu keendaa adiga bilmuqaabil waxaa u qaadataa bay dhaheen meeshaas in mulkigaaga lagu daynayo sidaasuu heshiis kula galay nimankii marka wuxuu yidhi anu tabar mahayo iga taga kii ciraaqna nin wuxuu iska ahaa aada u fardo badan ciidan badan haysto awood badan haayo laakiin nin uun iska ciyaar iyo shahawaad iyo baashaalkaas uun isaga jiran ayuu ahaa isagana marka yacni waa kusoo hungoobeen sidii bay la soo laabteen go-aankii marka wuxuu noqday in magaalada laga baxo markii magaalada laga baxay waxaa yaab le ninkii ruumaanka ruumaanka ah markuu meeshii darasuus qabsaday mimbarkii darasuus uu ku fadhiistay mooryaantiisii uu la hadlaa marka markaasuu wuxuu ku yidhi calaa ayi mimbarin ana warkaan aada ufeer ugu feersaday mimbarkan aan fadhiya mataqaanaanu yidhi markaasay waxay la soo boodeen calaa mimbari darasuus mimbarkii darasuusaan fadhinaa mayuu yidhi ana calaa mimbari lquds qudus mimbarkeedaan hadda fadhiyaayuu aniga waayo qudus halkaanaa laga difaaci jiray meeshaan haddii ay soo jab lasoo jabsado qudus waa ku roor waxaad moodaa hadda marka dhulalkii muslimiinta hadba say usoo yaraanayaan dhulalkii muslimiinta dhexdooda ayaa laga difaacaa dhulalkii gaalada dad iska sufaha ahna oo caqli gaab ana waaba oo oo dalalka muslimiinta marka ka dhashayna waaba waaba arrintaas waaba ku hadlaayeen dhibba lama laha oo waxay leeyihiin meeshaan see la yeelaan waxaa loo joogo waxay tahay qoladaan inay ka difaacato dalkeeda ay meeshaan u joogaan yani adiga marka fii cuqri daarika in lagu dagaalamo oo dal kale laga difaaco ummaddaana aada matashid say ku suurogelaysaa marka marka alla wuxuu leeyahay isbiruu sabra wasaabiruu sabartama waraabituu heegan la heegantama oo heegan gala waataqu llaha alla ka cabsada lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih